madaxweyne kusoo dhawow raadiyo kulmiye muqdisho bal shalayto waxaan la soconaa kadib afar maalmood oo madaxda maamul goboleedyada madaxweynayaasha maamul goboleedyada ku shirsanayeen kismaayo waxay soo saareen go-aan ah in ay hakad geliyeen wada shaqayntii kala dhexaysa madaxda dowladda dhexe ee soomaaliya bal arrintaasi dhankaada seed u aragtaa bismillahi raxmaan raxiim anigu wax dhibaato ma arko wax waa qaldan yihiin waa qaldan yihiin lasu sheegana wax dhibaato a maaha marka inta waxa qaldan laga saxaayo maxaan ku idhahdaa in lakal la geliyo meesha waa ku jirtaa sababto ah ila bini aadam baa leeya ilaah baa qaldamine bini aadamka u qaldamaya micnaheedu adiga waad ku taageersan tahay soo maaha go-aanka ay qaateen ereyga ma ku taageersan tahay maaha aniga waxaan kamid ahay dadka gogosha dhigay maxaan ku idhaahdaa mas-uuliyiinta shirka maamulayay boqol kiiba boqol baan ku taageersanahay waana fikrad saxa oo qarannimada soomaaliyeed maxaan ku idhaha hore loogu marinaayo khilaafaadka iyo waxyaabaha caqabadooyinka jirana la rabo in lagu xaliyo wax maxaan ku idhahda dhibaato ah iyo wax mashaakil ah oo meeshaasi kasoo baxay male dawladda federaalka ee soomaaliya waa dawladeena waa ogonahay xubnaan ka nahay laakiin waxyaabaha caqabadaha iyo waxyaabaha keenayo in hakad la geliyo waa dhibaato xaggooda ka socoto khilaaf iyo wadashaqeen xumo xaggooda ka timid waayo taa hadday saxaan oo laga wada hadlo hawsha caadi bay noqonaysaa waayahay shalay dulbaba qaar ka mid ah madaxweyne ku-xigeenada maamul goboleedyada sida puntland iyo galmudug warbaaxinta tan kulmiye ayay la hadleen waana ay ka soo horjeesteen go-aankaasi ka war arrinka aniga waxa laga soo horjeesto oo meeshaan ka soo baxay ma jiraan walaalahay inay si qaldan wax u fahmeen ama maxaan ku idhaahdaa waxyaabo kale ee tabanayaan waa suurtagal laakiin wax dhibaato ah ama wax sabab ah oo talooyinkii iyo go-aamadii kasoo baxay shirka wadatashiga ee dowlad goboleedyada wax lagu mucaarido laga soo horjeesto anigoo iyo muuqdaan arrintaasna maaha mid saxan qabaa bal ayaga dib ha u xisaabtamaan haddii qalad u fahmeen communikeyga ama warmurtiyeedka ama go-aanka ka soo baxay dib ha u akriyaan meeshaan tillaabooyin lagu horumarinayo ummadda soomaaliyeed dimuqraadiyadda lagu horumarinayo dhaqaalaha lagu horumarinayo amniga lagu horumarinayo wadatashiga lagu horumarinaayo kalsoonida lagu abuuraayo wax qaldan la raba lagu saxa ayaa kasoo baxay waxa laga hor yimaado kamaba soo bixin meeshaan
waayahay waxaan la soconaa sidoo kale waxaa jirta in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo uu kulan wadatashi ah muqdisho iskugu yeeray madaxweynayaasha idinku ka jubbaland ahaan madaxweyne ku-xigeen baad ka tahay ma idiin soo gala tacsuumadaasi
arrintaas ayada ah wadatashi u yaallo madaxweyneyaasha waay mid ani gaar su-aasheeda ii qusaysa maahan wadatashigeedana waan laga ku yeerayaa markii ay habboonaato waa laga wada tashanaya haddii aan laydmo arrintaas ayada ah
waayahay marka dhinaca kale meelo badan oo ka mid ah jubbaland waxaa ka soconaya dibadbaxyo dadku ay sheegayaan in jubbaland madaxdeeda uga soo horjeedaan maxaad kala socotaan
arrintaas waxba kama jiraan haddii shaksiyaad meel ka hadlaan jubbaland maa jubbaland waa nabad waa midaysan tahay waa is aaminsan tahay maamul bay leedahay horumar bay leedahay nidaam kala dambeyn bay leedahay jubbaland hal qof oo meel ka hadashay ama hal qof oo meel hadii a lagu roon yahay laga walaysta maaha jubbaland gees ilaa hal gees maamulkeedu waa iswaafaqsan yahay midnimeed waa dhan tahay shacabkeedu waa midaysan yahay hadday jiraan shaksiyaad wax tabanayo mas-uuliyiinta jubbaland diyaar waxay u tahay inay shacabkeeda qanciso waxay tabanayan kala xaajooto haddii maxaan ku idhahdaa maxaan ku idhahdaa ay jiraan ayba jiraan shaksiyaad arrinta ay sheegayso waan kulley shaksiyaad waay anigu dad iyo deegaan arrintaasi kasoo horjeeda ma ogi waa mahadsanta mudane